بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd qال الإmام أbو عبدالرحمن النسائي رحimه الlه taعالى bab الترغيb في الsiwاki isku boorin la isku booriyo cadayga cadaynteeda ayuu u baab yahay وبالإسناad qال أخبرnا حmayd بن مسعdة ومحمد بن عبدالأعلى حmayd بن مسعدة هو بن المبارك الشhاmي أو الbاhلي بصري صدوq rawى lh مسلم والأربعة ومحمد بن عبدالأعلى وهو الصنعاني البصري ثقة rawى lh مسلم وأبو dاود في kتاب الqدر والترمdي والنسائي وبن mاجة عن يزيد وهو بن زريع وهو البصري ثقة قال xdثني عبدالرحمن بن أبي عتيq وعبدالرحمن بن عبداللaه بن أبي عتيq ayaa la yidhaahdaa وهuوa مqبول rawى lh البخارiي في الأdب المفرد والنسائي qال xdثني أbي aabihii cبdاللahi بن محمد بن cبdاللahi بن محمد بن عبدالرحمن بن أbي بكر waa abu bakrin الصdiiq ayuu galaa kunyadiisana waxaa isagana la yidhaha sidoo kale abu bakr almacruufu bibni abi catiiq saduuqun rawaa lahu الbukhaariyu وmuslim والنasaa-iy وbnu maaja qala qaala samictu caaئishaةa radia اllahu canha can الnabiyi slى اllahu عalayh walihi waslama qaal aلsiwaaku maطharaة lilfami mardaaة lirabi asiwaaku cadayga ama cadayashada madharatun waa tahaaro lilfami afka ayay dahaaro ayuu u yahay mardaatun waa rido iyo raaligelin lirabbi ayuu u yahay rabbi marka xarafkan madharatun iyo midharatun labadaba waa la dabdiyey waa laba dabdi oo saxiixu soo arooray madharatun marka la yidhaahdana waa masder miimi ah baa laga laqbeynayaa masderkaasna ismu faacil ayaa laga macnaynaa markaas bimacna alfaacil macnuhuna wuxuu noqonayaa aلsiwaaku madharatun ay mudahirun waa mid dahirayo lilfami afka dahirayo oo afka ayuu nadiifinayaa dayb waxaa kaloo la dhihi karaa masderkiisa laftiisa in layskaga daayo oo afka ayuu wuxuu u yahay طuhuur iyo طahaaro mardaatun lirabbi ay murdin lirabbi rabbi mid raaligelinayo waay ama mardaatunta wasfi mafcuulana waa laga laqbeyn karaa ismu mafcuul oo markaa uu noqdo mardaatun lirabbi yacnii shay uu rabbi ku raalli noqdo waaye labadaasba marka waa ku ba waa siyaalkaas dhan waa ku bannaan yihiin midharatun marka la yidhaahdo miimka lahoos dhigana waa ismu laala waaye macnuhuna midharatun lilfami afka ayuu u yahay aalad dahirto oo markaa yacni nadiifiso ayb tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadooduna waa daahir qaala alimaamu abu cabdiraxmaan baabu اlikhaari fi siwaaki baabu bayaani xukmi اlikhaari badsashadii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay fi siwaaki cadayga ama cadayashada la badsado wa bihi qaala akhbaranaa xumayd bnu mascadata wa cimraanu bnu muusa cimraanu bnu muusa alqazaaz saduuqun qaala xadahanaa cabdulwaariث wahuwa bnu saciid atanuuriyu qaala xadahanaa shucayb bnu lxabxaab wa huwa shucayb bnu lxabxaab alasdiyu abu saalix albasriyu hiqatun bukhaari iyo muslim iyo abu dawuud iyo tirmidi nasaa-i baa u wariyaan can anas bni maliki qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi qad akhartu calaykum fi siwaaki qad akhartu waan badiyey calaykum idinka korkiinaan ku badiyey fi siwaaki cadayashada yacnii badintaana waxay tahay dalabkiisa inaan idin amro oo aan idinka dalbo oo aan inaad cadayataan aan idin amro ayaan idinku badiyey ayb ay akhartu calaykum baalagtu fi takriiri talabihi dalabkiisa ku celcelintiisa ayaan aada ugu xeel dheeraaday wa ayb ama akhbaarta ku saabsan in isaga laysku booriyo nuskhada uu suyuudiga ka sharxay iyo sindiga iyo sunanulkubraha nasaa-ina sida ku taalla saas waay qad akhartu calaykum ayaa ku taalla laakiin nusakha oo mujtabaha aktharkooda ama dhammaantoodba qad akhartum calaya ayaa ku qoran fi siwaaki qad akhartum calaya waad igu badiseen waay aniga cada yacni korkeyga waxaad ku badiseen cadayashadii macnahaas laakiin hadde marka aada mu ma tarjamada iyo say isu daboolayaan iyo xoogaa culaysaa ku jiro qad akhartu calaykum taa saxan marka ayb sunanu lkubraha nasaa-ina saasaa ku taalla oo kan laga soo gaabiyey nuskhada suyuudi uu ka sharxayna qad akhartu calaykum ayaa ku taalla macna ahaanna sidaas ayaa wanaagsan ayb qaala baabu ruksati fi siwaaki bilcashiyi lisaa'imi baabu bayaani ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay fi siwaaki cadayashada la rukseeyo bilcashiyi galabkii lisaa'imi qofka sooman yacnii loo rukseeyo qofka soomani inuu galabtii cadayan karo qoraxdu markay dhanka cirka dhanka galbeed ay u wareegto wixii ka dambeeya inuu cadayashadu ay u bannaan tahay tarjamadan hadda waxaa keenayaa waxay tahay qaar baa kala qaaday oo waxay yidhaahdeen walakhuluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmiski ayaa waxaa laga fahmay bay dhaheen inaan wixii ka dambeeya duhurka la cadayanaynin oo karaaha ay tahay sababtuna qofku hadduu cadaydo maanta dhan khuluufkaas iyo xayaa waxaa urkaas iyo waxa ka imaanaya xaggaas ma imaanayaan oo maanta dhan hadduu caday isku wado taasaan la helaynin ayay yidhaahdeen marka alimaamu nasaa-i tarjamadan isagu marka waxuu baabeeyey arrintu inaynan sidaas ahayne ay bannaan tahay bacda duhur in la cadaysan karo wax karaahana aynan ku jirin qofka saa'imka uu cadaysan karo ee culimmada shaaficiyada laftooda qaar badan baa sidaas ku tegey wa minhum waxaa ka mid a alimaamu albulqiini ciz bnu cabdisalaam ayaa ka mida way badan yihiin culimmada saa ku tagtay oo shaaficiyada ah ayb tirmidigana waxaan kusoo marnay shaafici laftiisa inuu ka keenay qowl ah inuu sunnaynayaba bacda yacni bacda zawaal in la cadayan karo inay sunno tahayba ayuu tirmidi waa kii naqli ku keenay oon soo marnay nacam ayb oo inkastoo naqligaas ay yidhaahdaan waa naqlun gariib ayb bukhaarina marka tarjamadiisa isaga laftiisa mas'aladan markuu ka hadlaayey tarjamadan oo kale uu sameeyey mid u dhow markaasuu wuxuu keenay xadiidkii ahaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaatin salaad kasta marka la yidhaahdana de qofku duhurna waa dukanayaa casirna waa dukanayaa saa'imka mana la kala qaadin meelahaas ayuu isagu laftiisa marka uu qabsaday kitaabkan marka miisadiisa waxaa ka mid a taraajim daqiiq ah buu keenayaa mararka qaar oo masaa'il khilaaf ku jiro daawo u noqon karto ayuu keenaa badanaa tanna marka taas ayay ayay ka mid tahay ayb qaala wabihi qaala akbaranaa qutaybatu bnu saciid wahuwa abu raja albaqlaaniyu can malikin can abi zinaad wahuwa cabdullahi bnu dakwan can alacraj cabdiraxmaan bni hurmus weeyaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal ly slama qaal lowlaa an ashuqa lowla almashaqatu mashaqa haddii lala yahay calaa ummatii ummadeyda korkeeda ay markaa yacnii ku mashaqoonayso oo dusheeda sidaa ahaanaysa haddii lala yahay la amartuhum bisiwaaki cadayashadaan amri lahaa cinda kulli salaatin salaad kasta agteeda marka ruksada see looga fahmaya waxaa looga fahmayaa cinda kulli salaatin lama kala qaadin kuwa bacda zawaal ah iyo kuwa qabla zawaal aan lama kala qaadin maadaama aan la kala qaadinoo itlaaqaas lagu wado waa marka waxay keenayen rukso marka ayb sideedana masaa-isha qaacido waxaa iska ah haddii mas'alada dalaaladeeda xadiid ku soo arooray la keeno ma ahan in dalaaladaas looga hortago xadiid aan mas'aladan kusoo aroorin laakiin laga fahmay ayb oo yacnii hadda masalan xadiidkani siwaaq iyo cadayashow kusoo arooray waa nasun fi lbaab laakiin wala khuluufu fami saa'imi isaga kuma soo aroorin cadayasho iyo cadayasho la-aan iyo kuma soo aroorin keliya fadliga soonka ayuu kusoo arooray marka xadiid aan siwaag kusoo aroorin mas'aladii siwaag iyadoo laga hadlayo in can dariiqi listinbaad loo keeno iyadoo marka yacni mid mas'aladiiba nas ku ah laga horkeenayo waa laga xoog badanya waana laga fiican yahay ibnu rajabna qaacidadaas aaduu uga hadlay fatxulbaarigiisa ayuu ugaga hadlay amhilo badanna waa keenayaa shaafici laftiisana saas oo kale ayuu dhahaa oo markuu ka hadlaayo xadiidka fi ma saqat الsamaau alcushru xadiidkaa muxuu kusoo arooray beeraha wixii waxa laga bixinayo oo zake ahaan looga bixinayo ka warrama laakiin isaga kama warramayo nisaab mash ma ka sheekeynayo nacam kii markaa laysa fi ma duuna khamsati awsuqin sadaqa oo nisaabkii nas ku ah in laga hor keena ma aha marka nacam marka uu xanafiyada iyo radinaya imaamu shaafici sidaas ayuu dhahaa marka baabkan aan ku jirnana dabcan waa ku waa waa iyada lafteeda marka waa waa sidaas oo kale ayb xadiidkan waxaa kaley ka fahmaan lowlaa an ashuqa calaa ummatii laamartuhum ana almra yaqtadi lwujuub amarku inuu waajibnimo keenayo maxaa yeelay nebiga wuxuu yihi waan amri lahaa haddaanan dhib uga cabsanaynin ee shayga sunnada ana mashaqo ma keenayo isaga ile qofku waxau ahay hadduu ka taga maku dambaabaye shayga mashaqada keenaayo waa waajibka qofka lagu laaziminayo nebiguna waajibkii hadda muxuu ka tilmaamay amar la amartuhum ayuu meeshaas marka waxaa laga qaadanaya ana alamra yaqtadi lwujuub ayb qaala baabu siwaaki fi kuli xiinin baabu bayaani xukmi siwaaki cadayga cadayashadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fii kuli xiinin waqti kasta la cadaydo dhexdeeda wbه qال أخبرnا علي بن khشhrم وهو الmrwزي ثqة rwى lh مسلم والتrmdي والنسائي qال xdثnا عيسى وهو بن يuنس عيسى بن يuنس بن أbي إسحاq السبيعي عن مسcr وهو مسcر بن kdاm عن المقdاm وهو بن شhريح المقdاm بن شhريح بن hاnي ثqة muslim ayaa u wariyo iyo asxaabu sunan alarbaca bukhaarina adabulmufradka can abiihi aabihi waa shurayx bnu hani huwa mukhadramun hiqa qaala qultu licaa-ishata ayaa waxaan ku idhi biayi shayin shay kee ahoo kaana ou ahaa nebigu yabda biayi shayin shay kee ahoo kaana ou ahaa yabda-u nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiga inuu ku bilaabanayey idaa dakhala beytahu gurigiisa haddii uu galo qaalat waxay tihi bisiwaaki cadayasho ayuu ku bilaabayey markuu gurigiisa soo galo waa cadayanayey oo caday ayuu ku bilaabayey ee sababtuna hadda waxay tahay ehelkiisii ayuu dhex gelayaa iyagiibuu dheehayaa marka cadayashada iyo isnadiifinta iyo markaa waa sii iyadoo nebigu uu nadaafad badnaa mar kasto haddana haddana markaa yacnii gurigiisa xataa markuu gelayo cada waa cadayan jiray tarjamada marka mudaabaqadeeda asiwaaku fii kulli xiinin markaas uu guriga soo gelayo bannaanka ka yimid hadduu cadayanayo salaadiina in loo cadaydo weysadii loo cadayanayo cinda xadrati raci raciyatihi uu ku cadayanayay inuu aad marka waqti kasta inuu cadayanayaa ka muuqanaysa ayb qaala baabu dikri اlfitrati wاlikhtitaan baabu bayaani dikri alfitrati fitrada sheegiddeeda caddaynteedii buu u baab yahay alfitratuna waxaa la yidhaha alkhilqatu hab abuurista laakiin meeshan waxaa laga wadaa fitrada assunnatu sunnadaa laga wadaa alqadiimatu hore allati ikhtaaraha allahu tacaala liambiyaa'ihi sunnooyinkii hore oo allah uu ambiyadiisa u doortay ayaa fitrada laga wadaa ayb waliktitaani iyo isgudidda in la isgudo qaala akhbarana alxaariث bnu miskiin marka qiraءatan calayhi wa ana asmac ku aqrin marka isaga lagu aqrinayo korkiisa wa ana asmacu aniguna aan maqlayo imaamu nasaa-i marka xaariث bnu miskiin aada uga badsaday haddana marka isaga xalqada ma soo geli karin oo ma loo looma ogolayn oo xaaris ibnu miskiin wuu ka celiyey bannaankau marka ka dhagaysan jiray xadiidka uu ari lagu dul akrinaayo isaga xalqadiisa marka sidaa ayuu uga warinaya laba mas'aleba marka meesha waa laga qaadan karaayo min waraa'i xaa'id in laga qaadan karo cilmi oo musطalaxana marka waa lagu keenaa mas'alada labaad ee laga qaadanayaana waxay tahay qof aan inaad wax ka wariso ama inuu wax kuu sheego adiga gaar ahaan adiga aan kuula qasdaynin cilmigii aad ka maqashay waa ka wari kartaa mar haddaadba ka maqashay isaga cilmigu ma yacni haddaad iga maqashay xataa kuma intifaaci kartid cid kale uma sheegi kartid ma la dhihi karan oo hadduu qofku intuu xadiid kuu sheego ama cilmi kuu aqriyo laakiin uu ku yidhaha ma aqrin kartid oo ay tahayna de dabcan tacanud iyo wax lamida un markaas ay tahay cilmigii aad ka faa'iidaysato waa aqrin kartaa leanna hadda nasaa-i marka bannaankana waa ka dhagaysanayay waana gudbiyey cilmigii dabcan sababkana culimada waxay yidhahdeen nasaa-i dharka oo dowladdii berigaas jirtay iyo dharkooda iyo ayuu ku arkay marka binaan calaa dalika ayuu marka u diidi jiray oo ugu diidi jiray marka xadiid badan buu ka wariyey nasaa-i marka tadliis waa ka fogaa oo hadda isagoo sidaas xalqada u joogo akhbaranaa ma dhahayo oo mutlaq ah akhbarana alxaaris bnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmacu buu leeyahy anuu anuu maqlaayo marka xalqadii isaga ma fadhinin dhexdeeda dabcan can ibni wahbin wahuwa cabdullahi bni wahb almisriy can yunusa wahuwa yunus bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabi wahuwa bnu shihaab aلzuhri moxamed bn muslim bn cubayd illaahi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata can rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waslama qaal alfiطraةu hamsun firadu waa shan alfiطraةu hamsun marka alfira bimacnaa waxaa laga wadaa sunooyinkii qadiimka ahaa khamsun marka la leeyahayna xasri lagama faa'iideysanayo oo khaslo iyo arrin lixaad inuu inuunan jirin macnuhu ma aha lianna maxaa yeelay lianna alcadada laa mafhuuma lahu waa cadadkuna min adcafi almafaahiim ayuu ka mid yahay shan haddii la yidhi mid lixaad ma jirto ma laga fahmayo waxaana ku tusaaya bacdi riwaayaat baaba waxay leeyihiin min alfitrati waxaa ka mid ah oo nooc marka tabciid ayay gelinayaan aliktitaanu isgudidii ikhtitaankii marka isgudiddaasi marka raggu waaba ku waajib leanna dahaaradii iyaaba khatar gelaysan waa ku waajib iyada markaa raggu isgudi isguditaankooda akharu ahlilcilmina sidaasay ku tageen haweenkaa marka qaarna waxay yidhaahdaan waa iska makrumay u tahay maamuus iyo wax lamida qaarna waa istixbaab ayay yidhaahdaanoo waa u sunno waxa sunnada ahna marka la leeyahay waa sunnana waa waxa markaa yacni gudniinka markaa su sunniga la yiraahdo ee aan meesha dhan la jirid gooyneynin iyada dhan salka aan laga gooyneynin taasina marka iyadu ma bannaana gudniin fircoonigu ma bannaana midkan kale waa kii naagtii nebiga sala alla ly slam uu ku yidhi midida ama yacni sakiinta ursi yacni ha isaga dhan marka haku wada haka yacni ha ku jarin dhammaantiis walistixdaadu istixdaadka istixdaadkuna marka waa in la isticmaalo bir loo isticmaalo timaha hoose in layskaga xiiro walistixdaadu timaha hoose oo layska xiiro istixdaad marka waa isticmaalu lxadiidati bir in la isticmaalo filcanati loo isticmaalo marka in bir la isticmaalo de sakiintii iyo maqaskii iyo waxaasoo dhan waxay noqonayaan yaa laga wadaa ayb haddii marka aan birna la isticmaalinoo marka waxyaabo kale inta la mariyo baashi yacnii tinta oo dhan markaasi wada meesha ka wada qaadaysana muhiimku un waxay tahay meesha hadda wasaqda iyo raaixada tintu hadday ku badato wasaq iyo raa'ixa imaanayso taa unbaa laga rabaa heyrkiisna inuunan ku dhibin isagana uunan ku dhibaatoonin muhiimku marka waa un meeshii in timaha laga qaado ayb waqasu shaaribi shaaribka oo la gaagaabiyo isagana ayb shaaribka marka in la gaagaabiyo shaaribka gaabintiisana waa soo aroortay ixfaana in lagu sameeyo isaga dhanba la salgooyana waa timid labaduna waa bannaan yihiin oo sunnadii marka way ku jiraan wa taqliimu ladfaari ciddiyaha oo layska guro la jaro ciddiyaha iyagana wa natfu libdi kilkilaha oo la rifo oo tinta kilkilaha oo iyagana iyagana la rifo fawaa-id marka waxaa ku jirta dee sunna sunnana way yihiin faa-iido maslaxad caamana waa ku jirtaa oo qofka nadaafadiisa iyo mucaamalada uu qof kale la yeelanayo iyo wax badan baa ku jira ibnu xajarna uu sheegaa qaala baabu taqliimi aladfaari ciddiyihii guritaankooda ama jaridooda wuxuu ku yimid caddayntiisiibu u baab yahay ama xukunkaa caddayntiisa dariiqada nasaa-i kitaabka ku wada waxay tahay hal xadiid oo dhowr arrin ka hadlay ayuu isagu marka soo celcelinayaa isaga oo shay kasta oo xadiidka ku jiro tarjamo u samaysana hadda xadiidkii hadda maxaan soo marnay alfitratu khamsun aliktitaanu walistixdaadu waqasu shaaribi wataqliimu ladfaari wanatfu libdi mid walbaa tarjamo u samaynaya xadiidkii buu soo celinaa laakiin sanadka sanadkii hore ma aha laba faa-iidaba marka waa ku jiraa duruqdaas faraha badanoo xadiidka uu leeyahay od ku baranayso iyo yacnii xukunka fiqhiga ahna waa ku jira dhinacaas marka yuu ka shabahayaa bukhaari leanna bukhaari axaadiidta waa soo celceliyaa isaga oo tanwiic u sameynayo hadba masaa-isha laga qaadanayo fiqhiga oo kala duwan darteed ayuu usoo celiyaa haddana sanadka sanadkii hore maahane mid kale ku keenaa ilaa inuu makhrajka ciriiri ku noqdo maahane ayb marka saa darteed tarqiim cusubaa la siinayaa ma la dhahaayo xadiidkan kii hore ku matni yahay tarqiimkii hore unmaa lagu wada ma la dhahayo maxaa yeele laba xadiiday kala noqonayaan u fiirsan hadda kii aan hadda kasoo tagnay waxaa min xadiidi alxaarith ibni miskiin can ibni wahbin can yunus can ibni shihaab ayuu xadiidu yunus can ibni shihaab uu ahaa ayb midkaan fiiri marka wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa wahuwa sancaaniyu lbasriyu hiqatun rawaa lahu muslimu waabu dawuud fi kitaabi alqadar wاtirmidiyu wالnasaa-iyu wbnu maajah qaala xadaana almuctamir wahuwa almuctamiru bnu sulayman ataymi hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutubi sita qaala samictu macmaran can الzuhriyi waa kan marka xadiidu macmar can الzuhri waayo midkan marka waa laba xadiid waay can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slama hamsu min alfitrati shan waxay ka mid yihiin fitrada qasu shaaribi shaaribka oo la gaagaabiyo wa natfu libdi kilkilaha oo la rifo taqliimu ladfaari cidiyaha oo la guro walistixdaadu timaha hoosoo layska xiiro walkhitaanu iyo gudniinka ayib ciddiyahaas marka guridooda qofku maadaama ay tahay min baab altatayub waaltatahur muxuu ka bilaabayaa midigta mase bidixda marka in midigtuu ka bilaabayaa bidixduu ka bacdi guraya qaarna waxay ka dhigaan bidixda in laga bilaabo min baabi isaalati alawsaaq bay ka dhigayaan timihii marka marka ciddiyihii marka uu qofka iska jaro iyada lafteeda marka in la duugo iyo siday noqonaysaa oo marka la ciddiyihii markaa qofka uu iska guray in la duugo bacdi saxaaba inay duugi jireen ayuu ibnu xajar wariyey xadiidna waa la t waa wow tilmaamay waxay ku jiraan uu leeyahay markaas shayaadiinta insiga yaynan ku ciyaarin iyo dadka saxrada iyo wax sixra iyo waxyaabahaas ayb marka sidaana marka uu sheegaa baabu natfi libdi timaha kilkilaha rifidooda kilkilaha in la rifo timaho timahooda waxaa kusoo arooray xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay waa isla xadiidkii hadda haddana natfu libdi buu tarjamo gaara u sameeyey xukun gaara wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bni yaziid wahuwa lmuqri moxamed bn cabdillahi bni yaziid bni almuqri abu yaxya almakiyu hiqatun rawaa lahu nasaa-iyu bnu maaja cabdullahi bni yaziid almuqri baa dhalay qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can الzuhriyi haddana waa kan xadiid ibnu cuyayna u keenay kii hore xadiid yunis uu ahaa macmar haddana waa sufyaan bnu cuyayna can الزhriyi can سacيid bn الmusyb can abi hurayrata can الnabiy sal ly slm qaala alfiطraةu خamsun alkhitaanu waxalqu اlcaanati wanatfu اlibطi wataqliimu اladfaari waxalqu shaaribi shaaribka oo la xiiro ayuu tan keenay tii hore maxay ahayd waqasu shaarib labada marka waa in la yeeli karo imaamu maalik isaga waa muhla ayuu dhihi jiray shaaribka in la xiiro isaga dhan waa foolxumo marka in la gaagaabiyaa sunno a buu dhihi jiray laakiin labada riwaayo waa soo arooreen ayb qaala baabu xalqi lcaanati haddana wuxuu u tarjamay caanada ama yacnii timaha hoose xiiritaankooda wuxuu kusoo arooray cadayntii caddaynteeda ayuu u baab yahay qaala abara wabihi qaala akhbarana alxaariث bnu miskiin qira'aة عalayhi waana asmc can ibni wahbin can xandalata bni abi sufyaana wahuwa aljumaxiyu almakiyu hiqat xaafiظ can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal ly slama qaal alfiطratu fiطrada iyo sunnada qasu ladfaari cidiyaha gaabintooda waa in la gaabiyo waakhdu shaaribi shaaribka in la qaado la gooyo waxalqu lcaanati iyo timaha hoosoo la xiiro haddana marka waxuu keenay min xadiidi ibni cumar awal min xadiidi abi hureyran haynay ayb xadiid ibni cumar waaye kan marka xalqu lcaanaha kaas uu ku keenay baabu qasi shaaribi shaaribka gaabintiisa wuxuu ku yimid qawabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala akhbaranaa abidatu qaala akhbaranaa cabidatu bnu xumaydin wahuwa almacruufu biاlxadaa altaymiy wayuqaalu addabiy saduuqu naxwiyu rubamaa akhda'a rawaa lahu lbukhaariyu wa asxaabu sunan اlarbaca dabdiga ismigaana waa cabiida waayo cubayda ma aha can yuusufa bni suhaybin wa huwa yuusuf bnu suhayb alkindiy hiqat rawaa lahu abu dawuud wالnasaa-iyu can xabiib bni yasaarin wahuwa alkindiyu اlkuufiyu hiqat rawaa lahu tirmidiyu wالnasaa-iyu can zayd bni arqama qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi waslama man lam yaأkud qofkaan qaadin shaaribahu shaaribkiisa aan yacnii wax ka gaagaabinin falaysa minaa annaga nagama mid ah ayb oo kaasi innaga nagama mid aha labadan xadiidkan marka tirmidi iyo nasaa-i ayaa wariyeen asxaabu sunanka weliba tirmidi wuxuu yihi xasanun saxiix ee ibnu xajarna isnaadkiisa fatxulbaariga waa ku xoojiyey ayb marka waxaana laga qaadanayaa marka laysa minaadan waciidaa ku jiro nagama mid ah macnaheeda weliba sufyaan bnu cuyayna wuxuu dhihi jiray sideeda ha loo dhaafo waxba yaan la ta'wiil iyo la gelinin liyakuuna awqaca fi nufuus si dadka naftooda uu aada ugu saameeyo tafsiirka oo laysa mitlanaa in lagu macneeyana waa tafsiir murji-a oo anagoo kale annaga nalama mid aha laysa minaa nalama mid aha macnaheedu haddii la dhaho yani waxay noqonaysaa hadduu sidan sameeyo inuu nebiga iyo asxaabta ila mid noqonayo taana marka waa iimaanku kaamil waayo kala kasoo baxaysa sidaasna marka ma toosna iyadana marka laysa minaa yani hadyigeenna iyo dariiqeenna kuma taagna waayo macnaha waa gaal ma laga wado laakiin yani innaga nagama mid aha hadyigii iyo dariiqii muslimiinta saas ma ahan waayo ayb meeshaa marka waxaa ka muuqanaya de shaaribada gaagaabintoodu waajib inay tahay ibnu xasmi iyo culimada qaar baana sidaa ku tagay xujadoodana de waa kan xadiidkan baaba noqon kara iyo cumuuman amarka nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala baabu tawqiiti fi dalika baabu bayaani tawqiiti waqtiyeyntii caddaynteedii buu u baab yahay fii dalika kaagaas dhexdiisa marka ishaarada waxay u noqonaysaa de ciddiyihii layska shaaribadii la gaabiyo ciddiyihii la gaabiyo timihii hoose oo layska xiiro waqtiga loo yeelay wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa jacfarun huwa bnu sulaymaan huwa jacfar bnu sulaymaan addubaciyu saduuqun zaahid tashayucii waxbaa ku jiray laakinahu kaana yatashayuc muslim iyaa u wariyo iyo asxaabu sunan alarbaca iyo bukhaari fi ladabi اlmufrad can abi cimraan aljawniy mansuubun ila aljawn ayaa loo nisbeeyey ninkan waa baطnun min kinda qolo laf qoladaas ka mida cabdulmelik bnu xabiib ayaa ayaa la dhihi jiray magaciisa saas saas weeyaan abu cimraan aljawni buu aada ugu magac dheeriyahay asxaabu alkutub sita u wariyaan waana hiqa can anas bni malikin qaala waqata lanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebiga waa noo waqtiyeeyey yacni waa noo xadiday fii qasi shaaribi shaaribka gaabintiisa wa taqliimi aladfaari cidiyaha jari guridooda xalqi alcaanati timaha hoose iska xiiritaankooda wa natfi libdi kilkilaha timahooda rifitaankeeda allaa natruka inaanan ka tegin akthara min arbaciina yowman afartan maalin wax ka badan inaanan ka tegin wa qaala maratan ukhraa mar kale wuxuu yidhi arbaciina leylatan afartan habeen ayb macnaha marka allaa natrukada waxaa laga wadaa inta ugu badan waa inaanan xagga u dhaafin ee macnaheedu maaha in afartan la gaarsiiyey ma laga wado yacnii afartan iyo idin inta ka horeysa jara xiira gaagaabiya laakiin afartan iyo idinla dhaafin ee afartanka iyada in la gaaraa maya saas ma laga wada waana sida alimaamu nawowi iyo qurtubi mufhimka iyo ay ku taxqiijiyeen ama ay ku uga hadleen arrinta marka waxay ku xiran tahay ixtiyaaj baahida un markaad u baahato uun iska jar hadday tahay saan yacnii afartanna yaynan kula dhaafin afartan yay kula dhaafin axaadiidta qaar baa marka waxay leeyihiin an yatafaqada yowma kula jumcatin jumco kasta inuu iska jaro usbuuc usbuuc laakiin axaadiidtaas dacfi baa ku jiro laakiin waxaa la isaga xoojin karaa jumcada maadaama la sunneeyo in qofku uu isnadiifiyo oo uu isdahiro iscarfiyo ee arrintaanna marka isdahiridii bay ka mid tahay aduu marka taasoo kale xoojin karto ayb meeshan iyadana marka jacfar bnu sulaymaan iyo sadaqatu bnu muusa daqiiqi labadooda waa isku khilaafeen riwaayada midna markaa wuxuu yihi waqata lanaa rasuulu llahi sal ll slam sadaqa isaga wuxuu yihi wuqita lanaa wuqita lanaa oo marka xadiidka tirmidi iyo abu dawuud waxay ka soo saareen min dariiqi sadaqata bni muusa can abi cimraan aljawniy can anas waqata lanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ayaa sadaqa u yidhi qaala abu dawuud rawaahu jacfaru bnu sulaymaan waa riwaayadan can abi cimraan can anasin lam yadkur annabiya sal l l slama ma sheegin qaala wuxuu yidhi wuqita lanaa wahada asaxu waqaala tirmidiyu tirmidina wuxuu yihi fi xadiidi jacfar hada asaxu min xadiidi اlأwal wasadaqatu bnu muusa laysa cindahum bilxaafid marka xadiidka jacfar ayaa owlaa ka ah xadiid sadaqa lilfarqi bayna xaalayhima labada xaalad baa kala duwan ayb xaafid alcuqayli isagana fi ducafaaءi اlkabiir sadaqa marka u tarjamayey ayuu khada a caddeeyey oo wuxuu yihi sadaqa khadi'iisu waxa uu yahay atasriixu birafcihi wuxuu aad u caddeeyey xadiidka marfuucnimadiisa markaasuu yihi wariwaayatu fi hada اlbaabi mutaqaaribat fi الضacfi wa fi xadiidi jacfari nadaru isagana ayb towqiidkaasi marka afartankaasi waa inta ugu badanna qaala baabu ifaai ixfaa'i shaaribi wa icfaa'i llixaa shaaribka salgooyntiisa in la la xiiro wa icfaa'i llixaa iyo garkoo la deeyo arrintaa xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay qaala wabihi wabihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu saciidin wa huwa alyashkuriyu abu qudaamata saraqsiy ثqة mأmuن سuنiy qaala xadaثnaa yaحyىa huwa بnu سaعيidi huwa بnu سaعيid waxa dhahaya yaa waay نasaa-i waaye ama ugu cidda ka hooseysa لأnna cubaydullaahi بnu سaعيid isaga huwa maba u baahnaba inuu dhaho ayb عan cubayd الlaahi qaala أخbaranii نaafiع عan iبni cmra عan النabiي sl اه l slم qaal أxfu الshawaariba shaaribada sal gooya oo yacni xiira wa acfu lixaa garkana deeya oo garkii marka deyntiisi waa layska idlaaqay xadiid badanna waa ku timid utruku lixaa wafiru lixaa acfu lixaa intaba way ku timid marka qofku inuu marka gerka uu dhaafo amaradaas oo dhanna wujuub kama yara waxaa kaloo iyadana ibnu cumar waxaa un la wariyey saxaabada ibnu cumar markuu xajka iyo yimaado inuu inta garkiisa qabto oo inta dheeraadka ayuu jari jiray u gaabi jiray yacni caarideynka iyo waxa kasoo baxo iyo waxyaabahaasna marka way ka hadlaan qofka uun waxaa laga rabaa inuu qofka uun yacni qof garkii uu ka muuqdo inuu yahay dabcan waa laga rabaa nusuustuse waxay sidaan itlaaqa ku jiray u soo aroortay icfaa yacni garka deyntiisa waxba iyadoon markaa lagu sii xirxirin kara intaa marka fitradii iyo waxyaabihii la xiriiray ayuu uga baxay qaala baabu libcaadi cinda iraadati alxaajati fogeynta qofka naftiisa uu fogeeyo cinda iraadati alxaajati xaajada doonisteeda agteeda markuu xaajo rabo aadaabu qadaa'i alxaaja ayuu halkan uga hadlayaa qofku markuu saxaro ama kaadi iyo meel uu tegayo inuu nafsadiisa fogeeyo muxuu ka fogeynayaa can acyuni اnnaas dadka indhahooda wa bihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alqaطaan qala xadaanaa abu jacfarin alkhaطmiyu cumayr bnu yaziida wahuwa almadaniyu albasriyu saduuqu qaala xadaanii alxaariثu bnu fudayl wahuwa alansaariyu alkhaطmiyu hiqat rawaa lahu muslimu abu dawuuda wاnasaa-iyu bnu maaja wacumaaraة bnu khuseymata bni haabiti wahuwa hiqat can cabdiraxman bni abi quraad wahuwa alansaariyu صaxaabiyu lahu xadiiثu hal xadiid buu leeyahay qaala kharajtu maca rasuuli llaahi salى اllahu عalayhi waslama nabigaan la baxay ila alkhalaa'i meesha markaa uu ku xaajo gudanayaan la aaday wa kaana wuxuu ahaa nebigu salى اllahu عalayhi wasalama wa kaana wuxuu ahaa nebiga sal ll slama idaa araada hadduu doono alxaajata xaajo abcada waa fogeynayay abcadadan aaw marka mafcuulkeeda abcada waa fogeynayay nafsahu nafsadiisa can acyuni nnaasi dadka indhahooda ayuu ka fogeynayay naftiisa meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa istixbaabu tasatur qofka markuu xaajo gudanaya dadka inuu iska qariyo hadday musqul tahayna inuu soo xirto oo hadday meel bannaan iyo uu tegayana geed iyo wax inuu isku aadiyo dadka ka fogaado ayb marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu waa iska daahir qala abaranaa wabihi qaala akbaranaa caliy bnu xujirin wahuwa sacdiyu qaala akbaranaa ismaaciilu huwa bnu culaya can muxamed bni camrin wahuwa moxamed bni camr bni calqama can abi salamata wahuwa bnu cabdiraxman bni cawf can ilmugiirati bni shucbata ana nabiya sal l slama kaana wuxuu ahaa idaa dahaba haddii uu tegaayo almadhaba meesha la tegaayey almadhaba marka waa waa daraf miimi ah waay ayb waa ismun lilmawdic ayb idaa dahaba haddii uu tegayo almadhaba meeshii la tegayey oo xaajada loo tegayey abcadda waa fogeynayay nafsadiisa qaala fadahaba lixaajatihi xaajadiisa ayuu u baxay wa huwa fii bacdi asfaarihi isagoo safaradiisa qaar ka mida ku jiro faqaala wuxuu yidhi iitinii iila kaalay biwaduu'in biyo aan ku weysaysta ii keen ayuu igu yidhi faataytuhu waan ula imid biwaduu'in biyo uu ku weyse qaato fatawada'a waa weysaystay wamasaxa cala alkhufayni labada khuf korkoodana waa masaxay qaala shaykhu sheekhaani marka waa ibnu sunni abubakr ibnu sunni ayb oo meel dambeo baabu nadxi ayuu ku cadday doonaa marka dee kutubta dadka yacni riwaayada ku leh ama weriyo mararka qaar waxbay hadallay ku leeyihiin oo bukhaariga laftiisa waa arkay waa waa waata waa aragnay oo mararka qaar buu wuxuu leeyahay firabri ayuu keenayaa ayaa ayaa waxaan ujeedaa isaga bukhaari ma keenayo qaala alfirabriyu ayaad ku arkaysaa firabri baa marka wax uu marka ku caddaynaya firabrina marka waa ninka bukhaariga ka warinaya kitaabkan qaala shaykhu ibnu sunni waxa uu yidhi ismaaciilu huwa bnu jacfar ibni abi kathiir alqaari'u cafwan ismaaciil ibnu culayan hadaaye ku sheegay cafwan maya waa ismaaciil ibnu jacfar ibni abi kathiir alqaari naam ismaaciilka qaariga mashhuurka a isagaa madeni aba sanadkuna waa sanad madeni a naam gadaal madeni buu ka yahay naam moxamed ibn cumar ibn calqama iyo abu salama labadu waa madaniyiin naam qaala shaykhu ismaaciilu huwa bnu jacfar ibni abi kathiirin alqaari'u ayb marka tarjamada wuxuu ka rabaa abcadadaas nabigi marka inuu fogaanayo baabu ruksati fi tarki dalika baabu bayaani ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay fi tarki dalika kaagaaska tegitaankiisa ibcaadka in la fogaanshaha in la yska dhaafo oo qofka mararka qaar isagoon fogaanin guryihii oo kale inuu ku xaajo gudan karo musqulihii iyo ama meel aan saa dadkii uga fogeyn laakiin tasaturkii iyo waa jiraa dabcan taasna marka waxay ku xiran tahay baahida markaas imaanayso caadatu lmusanifna waxay tahay marka uu rabo inuu ka hadlo laba mas'alo oo midna marka amar ama wax ay ku jiraan iyo rukso ruksadou daba mariyaa hadda marka wuxuu keenay mas'ala ibcaadkiibuu keenay ibcaadku waa matluub ruksadiibuu gadaal mariyey baabkeeda wbihi qala akbaranaa isxaaq bnu ibraahima huwa bnu raahuyaha qala akbaranaa ciisa bnu yunus qala xadaana alacmash can shaqiiqin wahuwa abu wa'il shaqiiq bnu slma can xudayfata qaala kuntu amshii kuntu waxaan ahaa amshii inaan soconayo maca rasuuli illahi sal l slam aan la soconayay faintahaa wuxuu soo gaaray ilaa subaadati qowmin qolo qashin qubkood yani qolo qashin qubkood meel qashinka ay isaga qubaan subaadada marka de qoomka waxaa loogu nisbeeyey lilikhtisaas laa litamalluk ma aha tamalluk maana waa ikhtisaas oo iyaga markaa yacni qoladaas ayaa gaar ahaan qashinka meesha geyn jirtay fabaala qaa'iman fabaala nebigu waa kaadiyey qaa'iman isagoo taagan markaa taagnaanshadaana cilo yani asbaab badan bay u yeelaan oo waxay yidhahdaan jilibka ayuu ka xanuunsanaa oo fadhiga ma fariisan karin meeshuna waxay ahayd meel markaa yacnii kaadidu ay gudaha u gelayso ee wax soo firdhanaya ma ahayn haddaad meel dhagaxa marka intaad waa isteeg waa lagu kaadi karaa intaad maqasho haddaad meel dhagaxa la kor tagto ama dabayshii xaggeeda la aado ama meel biyo aada kaadidii ku yacni shubto oo biyihii iyo kaadidii ay markaa isla soo firdhadaan taas dembi baa ka imaanaya maxaa yeele kaadida in layska fogeeyaa lays amray meeshaan marka waxaa laga qaadanaya istaag in lagu kaadi karo laakiin waa goorma markay duruuf keento waa bannaan tahay ayib fabaala qaa'iman ama meesha inuu fariistaba waa dhib badnayd meel aan la fariisan karin inay ahaydna waa lagu cileeyaa qaala wuxuu markaa fatanaxaytu canhu waan ka leexday waa ka fogaaday xaggiisa yacni dhinac baan ka maray fadacaanii waa ii yeeray sababta ugu yeeray marka waa maxay gadaasheedii istaag xagga kale u jeeso yidhi marka si uu marka isaga iskaga iskugu aadiyo oo uu uga dhigto tasatur oo uga samaysto fatanaxaytu canhu fadacaanii waa ii yeeray wa kuntu cinda caqibayhi laba ciribtiisa agteedaan ahaa yani gadaashiisaan istaagay xataa faraqa ilaa uu dhammeeyey uma tawada-a waa weyse qaatay wa masaxa calaa khufayhi labadiisa qof korkooda ayuu masaxay markaan ayb labadiisii qof ayuu marka korka ka masaxay masxigana de waa imaan doo uu keeni doonaa kaadida istaagga lagu kaadinayo lafteedana marka uu keeni doonaa haddase ujeedku waxay tahay in la fogaado qasab maaha mararka qaar ruqso waxaa jirto ibcaadkii ruqsadiisii ayuu ka warramayay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed